arkana magaalada Toronto xilligan qaboobaha ayaa dad badani waxa ay dhibaato ku qabaan xatooyada baabuurta tobanaan qof ayaa haddaba oo loo haysto xatooyo baabuur ayaa lagu xiray magaalada Toronto ee dalka Canada booliiska ma aysan sheegin dadka la xiray asal ahaan halka ay ka soo jeedaan muddooyinka dambe waxaa soo kordhaya baabuurta lagu xadaya magaalada Toronto Soomaalida degan magaalada ayaana ka mid ah dadka laga xaday baabuurta waryaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto booliiska magaalada toronto iyo magaalooyinka ku xiran ee laysku dhaho g t a ayaa toddobaadkan xiray kow iyo konton qof sidoo kalena waxay dib u soo celiyeen laba boqol shan iyo toban gaari oo la haday oo lagu qiimeeyey toddoba iyo toban milyan oo dollarka kanadiyanka kooxdan eedaysanayaasha ah ayaa lagu sheegay inay ahaayeen burcad abaabulan oo xatooyo joogtaha u geysanaya gawaarida booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay heleen shan iyo toban qori rasaas iyo daroogo inta ay ku guda jireen howlgalka lagu bartilmaameysanayey kuwa xada gawaarida oo bilowday bishii may ee sanadkan madaxa booliska york chief jim maxwin ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu bartilmaameysanayey koox dambiiliyaal ah oo isku xiran oo sababay korarka xadista gawaarida magaalada sida baariyaashu ay sheegeen waxaa jira kooxo badan oo gudaha iyo dibadda dalkan ku sugan kuwaasoo siyaabo kala duwan u marayay xatooyada gawaarida saraakiishu waxay sheegeen in gawaarida loo dhoofinayay qaarado kala duwan oo ay ugu horeeyaan afrika yurub iyo bariga dhexe inta badan gawaarida ayaa la sheegay in loo maray hab ay burcaddu ku xadayeen anteenada ama signalka rimuudka gaariga lagu kiciyo furala-aanta sida boolisku ay sheegeen qof ayaa guriga ag istaagaya halka kan kale uu isku dayayo inuu jabsado isagoo isticmaalaya qalab rimuudka gaariga milkiilaha sidaasna ay ku xadayeen gawaarida soomaalida magaalada toronto ayaa ka mid a dadka gawaarida laga xaday qaarkood oo aan isku dayay inaan la hadlo ioma suuragelin inaan helo laakiin nasiya cabdalla waxay saaxiib la tahay mid ka mid a saddex haween oo soomaali ah oo gawaari looga xaday magaalada toronto waxay iga warantay sida saaxiibteed gaariga looga xaday soomaaliya way ku jiraan soomaali badana laga dhacay ani gabana aada u aqaano iskalo iskugu nahay gabadhaasaa ku jirtay gabadhaas baa aragtaa baabuurkeeday baakin gelisay maalmahaas dhanna waa laga baqlaaya baabuura la dhacaa waa laga wada raayay marka baakinkay gashatay yogdelmone aaday markay kasoo baxday adeegeeda soo dhamaysatay waxayba la kulantaba waxay gu dhahda anoo yani baabuurkeyga markaa baaki aan soo baxay aan kasoo baxi tiri anoo ujeeda aan fura isdhahay aan waxaan arkay tiri baabuurkeyga agteeda saas orod lagula maray laba ninaa saarnaay tiri orod ay u agmareen markii waa qaracmay tiri way carartay booliiskan wacay tiri booliiskan meeshii igu imaaday anoo shoogsan kadibna maaragtaa warbixintaa u gudbiyey sidii dhibka ii gaaray bis waxay ka daba warwareegto xoogaa markaa ka daba warwareeg waxay dhahda adii qolooyinka caymiska aa lacag ii soo celiyeen axmed daahir khaliif oo aan waraystay xilli sii horreysay wuxuu ka mid yahay soomaali laga xaday gawaari walaal horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan gurigay gadaashisa ku baakibay subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey markii aan waayeyna waxaan la xiriiray toronto boolic kabacdiina waxay dhaheen naga warsug waan baaraynaa gaarigaagi meesha uu ku maqan yahay riboodkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah dabcan isla waktigaasna waxaan kaloo u sheegay inshuransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta markaad gaari wadanaysa inaad bil kaste caymis lacag a dhiibtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaaraan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa waa la xaday marka kuwa caymiska la xiriir marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey ilaa iyo waagiina gaarigii dee sidaas ahaa uu ku maqanaayo lagu xaday rimuudka lagu kiciyo gawaarida ayay boolisku ku sheegeen in si fudud ay burcaddu u maamulan karaan iyagoo isticmaalaya qarab sidaa darteed waxay ku taliyeen in rimuudka gaariga qofka uu geliyo meel adag sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in qofka uu bir adag ku xiro steerinka gaariga uuna dhigo baarkin xiran islamarkaana uu muuqaalo kuwa la socda dhaqdhaqaaqa oo tayeeleh uu ku xirto gurigiisa ama halka uu gaariga dhiganayo xuseen nuur xaaji v o a toronto